إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah arday da'yar ayaa ku dhimatay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud kadib markii ay waxyaabo qarxi garaaceen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaarana waxay ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose waxaa habeenkii xalay weeraro xooggan lagu qaaday ciidamada jabuuti ee ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay gudaha soomaaliya iyo dhulka n f d waxay ka fuliyeen weeraro geystay khasaarooyin kala duwan maamulka gobolka hiiraan ayaa ka hadlay dhibaatooyin hor leh oy ciidamada liyu booliska ka geysteen deegaanno ka tirsan gobolkaas gaadhiyada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka etoobiya ayaa ka cabanaya safiirka dowladda federaalka u fadhiya waddankaas banaanbaxyo looga soo horjeedo heshiiskii ay gaareen yahuudda iyo xukuumadda suudaan ayaa ka soconaya waddankaas warkeenna waxaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan xubinta ganacsiga فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa toddobada bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo labada hijiriyada warkii oo dhan arday da'yar ayaa ku dhimatay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud kadib markii ay waxyaabo qarxa garaaceen cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ayaa faahfaahinaya afar arday ayaa ku dhintay deegaanka bangeele ee gobolka galgaduud ka gadaalo markii la sheegay inay garaaceen waxyaabaha qarxa oo halkaa ay ka heleen dadka deegaanka ayaa aasay meydadka ardada oo aada looga murugooday geerida ku timid wasaaradda waxbarashada ee maamulka galmudug ayaa xaqiijisay in qaraxa ardadu ay ku dhinteen ardada waxaa ka mid ahaa cabdulaahi shukri maxamed oo dhiganayay fasalka lixaad iyo axmed qorano nuur oo fasalka afraad dhiganayay iyo sharmarke cabdulqaadir nuur cabdulle oo fasalka afraad dhiganayay deegaanka bangeele ee ardaydu ay ku dhinteen ayaa waxa uu dhexeeya magaalooyinka caabudwaaq iyo cadaado oo ka wada tirsan gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaarana waxay ku qaadeen qaar ka mid a saldhigyada ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanno iyo degmooyin ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan ciidamada jabuutiyaanka ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb oo weerar xoogan la kulmay waxaa soo jeedinaya abuubakar ibraahim geeddi wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta weerar ku mireen qaar ka mida saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada jannaale iyo deegaanka lafoole ee ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose dagaalada oo ahaa kuwo xooggan ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka dhinaca kale gobolka jubbada hoose waxaa habeenkii xalay ka dhacay weeraro xooggan oo lagu qaaday ciidamada shisheeye ee kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ee ku sugan deegaano ka tirsan gobolkaasi weerarka koowaad oo ahaa dagaal xooggan ayaa lagu qaaday ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga sidoo kale isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday goob isbaara ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubbaland taas oo ay ku lahaayeen deegaanka yontow waxaana halkaasi lagu kala eriyey ciidamada maamulka jubbaland dhanka kale gobolka galgaduud waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar xooggan oo lagu qaaday ciidamada jabuuti ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb dagaalka oo ahaa mid xooggan islamarkaana socday in muddo ah ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada jabuutiyaanka ee loo yaqaana hiil gumaysi ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay gudaha soomaaliya iyo dhulka n f d waxay ka fuliyeen weeraro geystay khasaarooyin kala duwan warbixin la xidhiirta warkan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay toddobaadkii lasoo dhaafay qaadeen weeraro kala duwan kuwaasoo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye waxayna ka dhaceen gudaha soomaaliya iyo waddanka kenya magaalada muqdisho maalintii axadda weerar qorshaysan oo ka dhacay degmada hodan ayaa lagu dilay xubin ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka maalintii talaadada ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisin askarta shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka arbacow oo dhacaduleedka magaalada muqdisho isla maalintaas waxaa deegaanka ceelasha biyaha lagu dilay cusmaan maxamed sagaaro oo ka mid ahaa xubnihii soo dhisay baarlamaanka dowladda federaalka sidoo kale ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xubin ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ku dilay degmada wadajira ee magaalada muqdisho maalintii xigtay ee arbacada waxaa iskuday dil ka badbaaday agaasimaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha maxamed aadan koofi waxaana dhintay mid ka mid ah ilaaladiisa kadib markii qarax lagula beegsaday isgoyska kilomitir for ee bartamaha muqdisho maalintii jimcaha waxaa degmada dayniile lagu dilay maxamed cali oo ahaa sargaal ka tirsan dowladda federaalka maalintii isniinta ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisin ay askarta jubbaland ku leeyihiin deegaanka baar sanguuni oo dhacaduleedka magaalada kismaayo isla maalintaas waxaa weerar lagu qaaday fadhiisin ay askarta kenya ku leeyihiin deegaanka hoosingow oo dhacaduleedka xuduud beenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya arbacadii kamiin ka dhacay duleedka kismaayo waxaa lagu dilay askari ka tirsan dowladda federaalka kaasoo laga furtay qore ake ah iyo booshkiisa isla maalintaas qarax ka dhacay deegaanka yaqraar ee duleedka kismaayo waxaa lagu weeraray shan ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo uu ku jiray sargaal ciidan galabnimadii khamiista weerar sababay khasaarooyin ay mujaahidiinta ku qaadeen fadhiisinka askarta jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka baar sanguuni haddaan eegno gobolka shabeellaha hoose qarax ka dhacay maalintii isniinta meel u dhow owdhegle waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka khamiistii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro saf ballaaran ah waxaay ku qaadeen fadhiisimaha askarta ugandha iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin magaalooyinka barawe janaale iyo owdhegle jimcihii waxay mujaahidiinta weerareen fadhiisimaha askarta ugandha ee buulamareer iyo lamber lixdan wilaayada islaamiga ee ba iyo bakool waxaa maalintii talaadada ka dhacay weerar kamiin ah kaasoo lagu dilay lix ka tirsan ciidamada xabashada itoobiya iyadoo lix kalena lagu dhaawacay wuxuuna si gaar ah kaga dhacay duleedka degmada dinsoor khamiistii weerar ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ayaa sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana lagu soo furtay hub ciidamada u yiilay goobta lagu weeraray isla maalintaas mujaahidiinta ayaa weerar geystay khasaarooyin ka fuliyey degmada qansax dheere jimcihii waxaa weerar lagu qaaday fadhiisanay xabashada itoobiya ku leeyihiin deegaanka owdiinle ee duleedka baydhabo kamiin ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka buulobarde iyo jalalaqsi ayaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka laba kalena lagu dhaawacay isniintii weerar khasaare geystay ayay mujaahidiinta ku qaadeen fadhiisinka xabashada ay ku leeyihiin halgan oo ka tirsan gobolka hiiraan sabtidii weerar ka dhacay fadhiisin ku yaala magaalada baardheere ee gobolka gado ayaa lagu dhaawacay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka talaadadii weerar socday muddo laba saac ah ayay mujaahidiinta ku qaadeen fadhiisinka xabashada itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka buurdhuuba ee gobolka gado isla maalintaas weerar xooggan ayaa lagu qaaday saldhigga ciidamada kenya ee degmada ceelwaaq weerar kale ayay mujaahidiinta arbacadii ku qaadeen fadhiisinka itoobiyaanka ku leeyihiin baardheere maalintii axadda qarax ciidamo ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday inta u dhexaysa biyacadda iyo ceelbaraf oo ka wada tirsan shabeellaha dhexe ayaa sababay dhimashada afar askari iyo dhaawaca shan kale waxaana la burburiyey gaari ay wateen talaadadii qarax ka dhacay deegaanka buurane ee duleedka mahadaay ayaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan burundayska dhanka kenya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa talaadadii weerar ku qaaday fadhiisin ay kayaantiga ku leeyihiin deegaanka lafey oo ka tirsan gobolka mandheera waxaana lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada kenya ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa deegaanada ay duulaanka ku joogaan ku go'doonsan iyagoona mar weliba martigeliya weeraro kaga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka gobolka hiiraan ayaa ka hadlay dhibaatooyin hor leh oy ciidamada liyu booliska ka geysteen deegaano ka tirsan gobolkaas cabdisamed cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinaya cali jeyte cismaan waa guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hiirshabeelle ee shisheeyaha la shaqeeya wuxuu ka hadlay dhibaatooyin cusub oo maalmihii lasoo dhaafay ciidamada liyu booliis ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan jeyta ayaa sheegay in liyu booliiska ay xabashadu ku shaqaystaan ay soo gaareen deegaano hoos yimaada degmada feerfeer halkaasna ay ku dhibaateeyeen dad rayida askariga ee ciidanka ee waddan kale ka tirsan ee inta soo gudbay xuduud waddanka la leeyahay ka wada nabadgelyo darro aniga ma garanaya waxa uu ka macaashay meeshaa nabaddarraa ka jirta waxaana wada ciidamada new boliis danta ay ka leeyihiin aniguma garanayo hadda ka hor waannu ka wada hadalnay cali jeyta ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada liyu booliisku ay deegaanada hiiraan u arkaan dhul ay xabashidu leedahay saraakiisha booliiska ee halkaas inoo jooga marka ay ka hadlaan dhibaatada ay wadaan liyu booliiska waxaa loogu jawaabaa etoobiya kaagala hadli maayo ayuu yidhi jeyta oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hiirshabelle waxaa calan etoobiya sulan yahay lix iyo toban kilomitir iyo bar ayuu gudaha soomaaliya sulan yahay waxay maanta kula hadleen ciidankii buliiska ee deg joogay feerfeer soomaaliya joogay taliyihii saldhigga cabdidheere anigu etoobiyaan joogaa etoobiyana kaala hadlin mayo meesha ay joogaanna waa inta ka dhexaysa waddadii dareerto iyo maxamuud gacal inta ka dhexaysa ninka sarkaalkaa ee derajo ciidan wata ee jughrafikali garanaya ee asoo garanaya meeshaas inta yimid dhahaya etoobiyaan joogaa ilaahay baan idinku dhaariye sowsansaan colaadeed maaha cali jeyti guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hiirshabelle ayaa sheegay inuu gumaysi u arko calan ay xabashida leedahay in laga taagay deegaano hoostaga degmada feerfeer laakiin taa beddelkeeda cali jeyti gumaysi uma arko magaalada beledweyne oo ay ku sugan yihiin kumanaan etoobiyaan ah kuwaasoo calankooda meel kasto ka taagtay sida warkan uu ku eegayo maxamed cali aadan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka etoobiya ayaa ka cabanaya safiirka dowladda federaalka u fadhiya waddankaas soomaalida ku dhaqan waddanka itoobiya ayaa ka cabanaya safiirka dowladda federaalka u fadhiya waddankaasi itoobiya waxay sheegeen in safiirkan ay kala kulmeen tacadiyo badan kuwaasoo ay ka mid yihiin in lacago laaluush ah laga qaado markii ay safaaradda wax uga baahdaan haddaba waa kuwan iyagoo ka cabanaya arrintaasi
maanta waxaynu maanta iskugu imaanay waxay tahay in ambasadoorka shaqadii aanu ka filanayna markuu noo imaaday oona ahayd inuu ardayda caawiyo inuu xaqii ardayda scholarship iyo caafimaadkoodii wax kastaba ka caawiyo maanta annaga maclaa waxna la weydiiyo annagoo intaasoo sanaan u dulqaadanaynay waxaan dhibaatooyin fara badan aynu ku qabnaa aynu ka qabi jirnay ninka la leeyahay camey dowladda xabashada itoobiya ayaa ku lug leh dhibaatada dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkeeda iyadoona tacadiyo kala duwan ay ka wada gudaha dalka soomaaliya halka warkaasaad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan banaanbaxyo looga soo horjeedo heshiiskii ay gaareen yahuudda iyo xukuumadda suudaan ayaa ka soconaya waddankaas warkan waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir waddanka suudaan ayaa waxaa ka soconaya bannaanbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka ah kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan heshiis la sheegay inay gaareen maamulka yuhuudda iyo xukuumadda kumeel gaarka ah ee dalka suudaan dadweyne aad u badan oo ruuxaya boorar ay ku xardhan yihiin halkudhowyo ka dhan ah maamulka yuhuudda ayaa isugu soo baxay qaybo ka mida magaalada caasimadda ah ee qarduum dadku waxay si gaar ah u cambaareynayeen madaxa golaha sare ee militariga cabdifataax al burhaan kaas oo ay ku eedeeyeen inuu saxiixay heshiiska lala gaaray maamulka yuhuudda aadna uu ugu janjeero siyaasadda maraykanka iyo maamulka yuhuudda muslimiinta suudaan ayaa sheegay inaysan sinaba u ogolaan doonin in heshiis lala gaaro maamul dhulboob ah oo xoog ku haysta dhul ay leeyihiin muslimiinta waxayna isku booriyeen inay u diyaargaroobaan inay awood ku fashiliyaan heshiiskan dhowaan ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump wuxuu ku dhawaaqay in maamulka yuhuudda iyo dalka suudaan ay gaareen heshiis toos ah oo dhigaya iskaashi dhinaca dhaqaalaha ah oo ay yeeshaan suudaan iyo yuhuudda waxaana dowladda suudaan ay sidaas ku noqonaysaa dowladdii saddexaad oo carbeed oo sannadkan laba kun iyo labaatanka heshiis toosa la gaarta maamulka yuhuudda tallaabadan ay suudaan kula heshiisay yuhuudda waxay ku raadinaysaa raalli ahaanshaha maraykanka iyo yuhuudda iyadoona dhowaan lacago boqolaal milyan oo dollar ah ku wareejisay dowladda maraykanka lacagtaas oo magdhow u ah dad amerikaan ah oo ay alqaacidda ku dishay weeraro ay ka geysatay qaybo ka mida caalamka donald trump ayaa hadda wuxuu saxiixay wareegto liiska waxaa loogu yeero dowladaha argagixisada taageero looga saarayo dalka suudaan liiskaas oo lagu daray shagaashameeyadii xilligaas oo uu dalka suudaan ku sugnaa sheekh usaama bin laadin markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya tijaaratii manbaacuhaa kitaabuna almuxakami ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa dowladaha yuhuudda iyo suudaan oo gaaray heshiis dhaqaale iyo mid ganacsi waxay dowladahani maalintii shalay isku waafaqeen inay bilaabaan cilaaqaad dhaqaale iyo kuwa ganacsi waxayna suudaan ku dabafeelaysaa dowladaha imaaraadka iyo baxrayn oo horay heshiis ula galay yuhuudda heshiiskan ayaa waxaa garwadeen ka ah dowladda maraykanka taasoo isku keentay madaxweynaha suudaan cabdilfataax burhaan ra-iisul wasaaraha waddankaas cabdalla xamdoog iyo kan yuhuudda benyamin netanyahu bayaan ay si wadajir ah u soo saareen taraam burhaan iyo xamdoog ayay ku sheegeen inay isla gorfeeyeen sidii ay suudaan uga dhigi lahaayeen goob ammaan ah heshiisyadan dhaqaale iyo ganacsi ay wada gaareen yuhuudda iyo suudaan ayaa ugu horreyn waxaa diiradda lagu saarayaa xagga wax soo saarka dalka suudaan dhanka ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa sheegay in nabadgelyada gobolka ay ku socoto si dardar leh yuhuudda ayaa doonaysa inay la wareegto dhaqaalaha waddamada islaamka waxayna fursad ugu heshay madax mujrimiin calooshoodu shaqaystayaal ah oo aan u diirnaxaynin bulshada muslimka ah xubinta ganacsigana intaas aynoo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa dhegaysigiinana waad ku mahadsantihiin